sidan haddaba dhegeystayaal ma qalayseen toddobaadkan ayaa maamul goboleedka puntland waxa uu ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay puntland go-aanka ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodobo ka mida dastuurka federaalka iyo dastuurka puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah haddaba qodobada la isku hayo ayuu haaruun macruuf waxa uu ka wareystay doctor afyare cilmi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka heritage
waa mahadsan tahay haarun horta marka hore waxa ugu weyn meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo yani ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka hadda magaca unbuu ka yahay nooca federaalkaas muxuu noqonayaa afka qalaad yani noocyo kala duwan oo fara badanaa ku jira iyo waxa haddii si soomaaliyaysan loo dhigo la la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo iyo iyo componentska ama yani cidda isla yeelanaysa yani maamulada kala duwan ee meeshaas ka mid noqon doona ma isku si ayaa loola macaamilayaa kulligood mase midba siyaa loola macaamilayaa oo qaarna waxaa la siinayaa noocyo oo xuquuqa ah iyo mas-uuliyado qaarna ma kuwo kalaa la siinayaa marka nuxurka waxa waaye arrintaas ayadaha waa garta marka qodobadan la isku hayo aynu ka hadalno hadday tahay dastuurka hadday tahay khayraadka hadday tahay caasimada ama maqaamka magaalada muqdisho bal qodobadaa ka hadal waxa laga yiri ama mawqifka ay ka kala taagayiin labada dhinac
horta marka hore arrintan dastuurka hadda la xiriirta mudday soo joogtay waxayna kasoo bilaabatay ilaa laba kun iyo labaiyo toban ilaa iyo hadda yani inta dhammaystirka laga hadlayo dastuur sameyntana waxaa laga hadlayaa ilaa laba kun iyo afartii heritage almost ilaa waxay ka qortay afar ilaa shan yani cilmibaarisoodan ka sameynay nuxurkana anaga hadda markaan soo ururinay markii hore waxay guddiyadu sheegeen sagaal arrimood in laisku hayo markii dambena waxay gaarsiiyeen afar iyo toban laakiin kuwa ugu waaweyn waxa waaye kala qaybinta awoodaha oo loo kala qaybinayo labada leebal ama saddexda heer dowlad dowladeed dowladda dhexe dowladda gobolka iyo dowladaha hoose maxaa mid waliba ay yeelanaysaa taasaa horta ugu muhiimsan waxaa kale oo ayadana runtii meesha yaalla marka dhowr kale arrimood oo resourceka ama wixii markaa la helo sida loo wadaagayo ay kamid tahay waxaa kale oo ayadana kamid a caasimadda waxaa kamid a ilaa iyo adiga xataa somaliland issue intaasiba wa way ku jiraan yani waxaan idhahan contest issueska waayo marka noo kala qaad qodobada aad sheegtay puntland maxay aaminsan tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale maxay aaminsan yihiin arrintaas puntland iyo dowladda soomaaliya labadooduba hadda wax babliga intay banaanka keeneen ay position paper ay leeyihiin waxaas waxaas waxaasaan aaminsannahay ma dhicin waxa ay daaha gadaashiisa intay iskugu tageen isu sheegeen ayaa jiray waxaa kaloo jira documenti hadda oo soo baxay oo ama halii gareeyo ama si babligaba ha loo sii daayey markii la dhahayay maaragtay waxba awoodaha la qaybinaya la xiriiray runtiina way jeclaan lahaa ani inaan arko puntland waxa ay soo badiilka ay rabto inay inay inay soo bandhigto ay tiraahdo sidaan ayaa awoodaha loo qaybinayaa marka aanu taa ma arag waxaanse ogahay in guud ahaan ay arrintu ay meelaha ay ka cakirantahay ay ka mid tahay horta dadka waxaan soomaaliyada cusub ee iman doonta actariska ama qaybaha ka mid noqonaya ma isku xuquuqay noqonayaan mase oo waxay noqonayaan symmetric federalism aa la yidhahdaa markii sida america oo kaleeto kontonka dowladood oo ka jirtaah ay isku wax yeelanayaan meelaha qaarna asimetrica la yidhahdaayo markii gobol gaara xaalad jirta darteed ama qubeeg oo kale canada ama maaragtay meelo kala duwan adduunka gobol gaara indonesia wada loo badinayo marka horta doodaasna way jirtaa oo puntland iyo somaliland labadaba waxaa ka jira arinta haddii confederaal la noqonaa haddii maaragtay special status iyo waxyaalaha noocaas oo kalea laga hadlaayo arrimahaasi waa arrimo waaweyn oo jira horta marka koowaad marka labaad waxaa jira runtii nidaamka guud oo lagu doodayo o dhanaa khariban in dhowr qofood intay maaragtay meel isla gasho ay wax isu sheegaan waa waxa keenay hadda dhibka hadda yaalla dastuurka hadda yaalla oo dhowr qofaa samaysay laba kun iyo labaiyo tobankii intay wixii oo dhis ka tuureen ay meel gaara tageen ay signatories iyo waxbaa sameeyey tii ayaa la eeday maanta oo dhibka ka jira oo ka yimid hadda marka waa inaan lagu noqon nidaamkaas oo haddii la rabo in xal oo waaro waxa laga gaaro horta aan la qarine banaanka la keeno doodu ay banaanka timaado waxa laysku haya ay banaanka yimaadaan ayna ka qayb galaan dadka aan dowladaha ahayn soomaaliya puntland iyo dowladda dhexkeliya kama dhexayso ee ka dhexaysaa ummadoo dhan marka in yani civil societygu ay ka qayb galaan in dadka wax lagu tuumayo ishuuga ama arrinta fahamsan ay ka qayb galaan ayaa loo baahaya marka horta runtii processkaad moodaa inuu ka muhiimsan yahay arrintan halkaan habo midda kale waxaan tafaariiqda looga gaaraya go-aanka oo inta saddex bil kadib laysku soo noqdo laleeyahay qodob hebelaan xalinayna oo haddana saddex bilood la tafaariiqaynayo ayada laftirkeeda adduunka wadadaas hadda aada looma isticmaalo waxaa la isticmaalaa yani best practice waa cad yahay warqadii hadda ugu dambaysan qornayna waa ku qornay annaga sida ugu habboon oo waxaan loo abaari karo marka waxaan isleeyahay meeshaasay la adahay mooyaane in la tafaariiqeeyo hal loo qaado aniga xal uma arko waa gartay marka waxaa soo jirtay golaha madasha qaran inay ka hadlaan arrimahan iyaga awoodan yaa siiyey midda kale aaway guddiyadii dib eegista dastuurka iyo arrimaha federaalka midda kale waxaad bal xoogaa faahfaahisaa qodobka ku saabsan dowlad goboleedyada in si kala duwan ula macaamisho dowladda federaalka iyo in kale iyo saameynta ka iman karta
horta guddiyadii hore waxay dhinac bay ka raranaayeen oo waxaa awoodda xooggooda lahaa guddiga baarlamaanka ee la socodka kaasaa wuxuu raba iska samayn jiray labadii guddi lasoo dhaafayna laba wadoo kala duwanay qaadeen runtii oo aan iyagaanba laysu keeni karin waxa ay maaragtay ay ku tarinayeen tan labaad maamulada gobolada madaxdooda ama madasha waa waa waxyaalaha runtii dhibaatooyinka waaweyn ay naga haystaan shacabka soomaaliyeed maadaama aysan dooran baarlamaanka dadka hadda jooga ama xataa aysan dooran dadka maamulada gobolada hogaamiya meeshaas waxaa ka jira marka yaa u hadla shacabka yaa yaa matala yani sax waayo odayaalaa soo doortay alulxalli walcaqdi waa doodaas waa imaan karta laakiin xaqiiqada waxaa waaye dadka hadda sheeganaya in maaragtay ay matalaan meeshii legitimasiga ay ka qaadan lahaayeen shacabka ahayd iyo ayaga weli xiriirkaas mausan mausan ma usan samaysmin oo shacabku dad ay doorteen ma hayno waxaa soo haray marka kuwaan jooga kuwaan jooga hadda marka ma baarlamaanka ale awoodda farmaajo asagoo markaa baarlamaankii markaa gacanta ku haysta wuxuu dhihi jira baarlamaankaan siinaya qoladan waxaad moodaa inay leeyihiin waxaan siinaynaa baarlamaankan waxaa keensaday maamulada gobolada marka maadaama maamulada gobolada keensan ayagaan la macaamilaynaa intaan kuwan marka doobdaas iyada ah aniga kolley waxaa igala quman in sida adduunku uu wax u samaysto oo oo best practice-ka ah in la raaco oo arrintan guddi cid walba ee qayb ka tahay uu galo guddigaasna uu boqolka sano oo soo socda ummaddan waxay isku maamuli karto o isla fahmi karto ay ka shaqeeyaan kadibna markaa golayaasha la geeyo oo golayaashu ay markaa ansixinta qaybta koowaad ka noqdaan saasaa halta ugu fiican yani wadada runtii su-aasha kale ku jirta waxay ahayd in si gaara loola wada macaamiliyo in si isku mida loola macaamilo labada moodalba adduunka way ka jiraan waxaa jiro wax special status gobol ama gobolada qaar la siiyo adduunyada dhan way ka jirtaa wax oo oo yani hadda soomaaliya sharcigeedu isku si ula macaamilaya hadda kan la haysto laakiin guuxa puntland iyo sida ka muuqata iyo annaga xataa warqadii laba kun iyo toddoba iyo tobankii aan soo saarnay ciwaanka saddex contract wuxuu puntland special status yani marka special status yani ayagu markaa ayagoo ku doodaya ama waa ka weynaaya ama waa ka ballaaray ama waa whatever inay inay inay doodaasi waa dood runtii meesha taalla wax ay puntland ka bilaabanayana maahan de adduunku wuu isticmaalaa oo intaasoo meelood oo xaalado gaara dartood loo siiyey maaragtay tixgelin gaara way jiraan laakiin taas waxay ka go'daa dadku inay ka heshiiyaan wax ma aha yani hal qolo isay rabta ka yeeli karta maaha ama yani hal regime oo soo raba ka yeeli kara maaha laakiin waa waa nidaam asymmetric federalism aa la yidhaha adduunka dhan buu ka jiraa waa wax la yaqaano ah waayo su-aasha ugu dambaysa marka qoraaladii aada soo saarteen iyo markaad xaaladda xilligan daristay siyaasadeed talooyinka aad soo jeediseen waa maxay ama hadda aad soo jeedineyseen
wallahi aniga talada aan weyn oo aan soo jeedinayna waxa waaye processka in la bilaabo la soxo intaan laga doodin qodob qodob aan loo loo tafaariiqaynin processka aan waxaan dastuur ahaan ku dhammaystirayno in la soxo oo uu noqdo process dadka oo dhan ay qayb ka yihiin yani hanaan dadka dad farsamo yaqaana oo waqti dheer ka fikiri karaa ay ay qayb ka yihiin oo ka yimid qaybahaas kala duwan maaragtay ay ay ay hawshu ka dhexayso nidaamkaasaa hadda adduunyada ugu practiceka ugu weyn uu ka socdaa kuwaasna hadda guddiyada jiraa ma buuxi karaan marka aan runta kuu sheegay yani marka iyadaas laftirkeeda in wax laga qabto dabcan waxaa laga yaabaa marka in guddiya qolyahani ay go-aanka gaari karaan annaga waxaan soo jeedinay ilaa toban maaragtay soo jeedimood oo warqadii hadda ugu dambeysay ah oo iyo meesha aan iyo oo weliba sida sida loo abaarayo si si si tifaftiran uga sheekaynayo waana la wadaagnay dowladda waa la wadaagnay actariska kale ama gobolada iyo kulli intii aan gaarnana waa gaarnay si babligana waa waa dooda waa u gelinay
kaasi waxau ahaa doctor afyare cilmi oo u waramayey haarun macruuf halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a